The recording has been started.
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu halkan waa golaha laakiin isku kula codka shacabka soomaalida caawamarkii loogu yahay eryaqaan cabdiwaaxid cabdilaahi oo dadka soomaaliyeed kala hadlaa dhinaca wasaafinta had iyo jeer kana faallooda arrimaha soomaaliya golaha nineteen sixty iyo wafkadada weliba ay wada shaqeeyaan iyo websiteka weyn ee golaha nineteen sixty ayaa codka qaadi doona haddii ilaha yidhaahdo waa websiteka golaha nineteen sixty dot com saadawi news sidoo kaleeto bulandis dot com iyo buntland observe arrimaha guud ee hadda ka dhacdhacaya dalka soomaaliya muddadii u dambeysay isqabqabsiga faraha badnaa ee ka dhex socday baarlamaanka dawladda ilaa iyo madaxtooyada iskala haystay bal hadda cabdiwaaxid ku alla caawo inuu arrimaha arrimahaasi dalka soomaaliya bayaaniyo iyo mustaqbalka hadda soomaaliya meesha ay ku dambeyn doonto sanadaha soo socda dad cabdiwaaxid kusalo
asalaamu calaykum waa dhowahay walaal dhagood aad baad aan ku leeyahay ajri xasanada allah kaasi wacyigelinta bulshada adiga iyo golaha nineteen sixty iyo odayaasha kale oo jamaaca carre ka mid yahay iyo khiyaarta islaamkan wadda oo guddiga u ah ka qaybgalayaasha waxaan leeyahay habeen wanaagsan dheecmada noo tahay qof walbana meeshu jooga ilaahay waxaan uga baryayaa inuu ciizi iyo sharaf iyo cibaado suuban ku siiyo intaas ka bacdi marka hadda bresharkeenu waa kii un hadda muddo kacsanaa oo dan kastoo yani qof walba siyaasadda dhinku kaga jiray ismaandhaaskii siyaasadeed ee bishii hore afar iyo tobankeedii ilaa undaraa bisha sagaalkeedii soo afjarmay bishaas runtii waxay ahayd bil un dadka barasharkiisa iyo aragtidiisa siyaasadeed iyo in aynu ciyaaro oo hoolkii democracyga ahaay runtii dalkeena loo barbaarinayo ahay bale in dad ama shan milyan ama afar milyan aha ama xamaroo hadda ayadu oo hadda milyan iyo un ka badan ay ku nool yihiin xamaasadaas yani muddo ay sanaantaas ay jirtay nin walbana runtii meesha uu ka gelayay waxay ahayd kolley sidaa inaan qaba danan dalbu ka dhex arkaayay dad waxay qabeen yani interventionku ama soo dhexgalku xagga xukuumadda inuu runtii ka yimid taas institutionka weyn oo baarlamaanka dhaawacaysay dadna waxay qabeen maya arrinta baarlamaanka wata labada labada dhinacna doodeedu saxay ahayd marka horta ismaandaafkaa siyaasadeed oo runtii aan qabo inaynu ku ku bislaanayno inagoona kala tegin inagoo wax ilaashanayna isqabqabadkaas ama qaanuuniyinka ah ama exercisekas doodaas oo muddo un hadda afartan sano iyo ka badan ayna arkin ilaa waktigii dowladdii hadda militariga ahayd markay tahay intii ka horreysay dagaalkan ayagoo iska curdana in qaabiqday marka taasaad moodaa inaynu muddo ku jiray mid lama filayn oo lama filaynin sidaan wax u xalismeen sababtana aan loo filayn waxay ahayd dad badan waxay tageen madaxtooyadu maareyntaas inay inay ku adkaan doonto oo yani ismaandhaafkaa siyaasadeed ama sharci midban midka uu ka galo in madaxtooyada ay runtii ku adkaan doonto xaruurhelideeda taas waxay soo adshirtay runtii inay dhiirigeliso skilka ama farsamada madaxweynuhu uu adeegsaday in runtii yani barasho hor leh oo siyaasi ah ay usoo jiiday asaga oo dadka soomaaliyeed dhanka kalena waxaa lama filaan ahayd ayana arrintaas mayadoo runtii doodeedu adkaydo jawaarimo sidii u hadlaya ayaa aada u adkayd dadka taageeraya oo isaga markaas ku xiraa jaanibkiisana runtii dad siyaasadda ku gaamray oo ku culus ay ahaayeen oo weliba aan fili karo dadkii deegaanka inay u badnaayeen dadka asaga markaas u taageerayay oo dadka deegaanka umahadda gobolka banaadir inuu si lama filaana isku casilaayo runtii waxaan la filan bay noqotay isku soo duub siyaasadda soomaaliya waxa weeye we play very well yani waxaan qabaa yani dhinac kastaba haatee dhinac kastaba runtii waa la ciyaaray wayna muuqatay in labada dhinacba ay xakameeyeen in wuxuu ay xayndaabka siyaasadda iyo xayndaabka sharciga ka baxdo iyadana ognahay xamar ku badan iyo ciidamo badan iyo kala duwanaansho badan uu jiro meelo rabshado leh waxaad magaalada iskaati taas runtii waa ku ammaanaya shacbiga soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed iyo hogaankooda xaggee looga guurayaa in laga guura hadda khasab ma ahan siyaasadda soomaaliya way socon doontaa yani waxaan u malaynaa dariiqaan gallay oo aan dhammaan lahayn inuu yahay dariiqaas ilaa iyo inta lagu jiro hanaankan dimuqrasiyada iyo iyo doorashadu wuu socon doonaa ama ilaa inta laga helayo asxaab kala qabsato dalka yani xukunka madaxweynaha oo xisbi kasoo baxa prime ministerka oo xisbi kasoo baxa baarlamaanka oo aqlabiyad badan xisbigaas iyo madaxweynaha iyo prime ministerkiisa ay aqlabiyad ku yeeshaan waxaan qabaa isasaarantaani muddagiis aan doontaa arrintan marka hadda dhacday oo haddaan hoos u dhigo u malayn maayo wararka aan maqalayo inay hadda intaas ku dhammaan doonto xalay waxaan maqlayo yani nimankii hadda uu jawaari garabkiisa taageerayay yani shirar shirar baa uga socda tan iyo xalay uga socday xamar oo ay grouping iyo assessment ay ku sameynayaan sida uku dhaceen waxa kale ayana phenomena ah runtii lacagtan hadda la sheegay tobanka milyan ku dhawaadka ah waktiga ay timid meesha ay ka timid sida loo qabtay sida isku tuurtuurka ah oo ay ku jirto oo dowladdan dida ay leedahay lacagta diyaaradda madaxii iyo waxaa la baaray immunity yani the rights of xuquuqaha dadka siyaasi diblomaasiyiinta ay leeyihiin lacagtii hadana leeyahay baa bangigaa la geeyey timingkii u yimid mushinka laga keenay jawaari oo runtii prime ministerku isagu intuu ka tegay dalkaas hadana kasoo noqday sharcidaro ku tilmaamay heshiiskii g p o i ka bacdina baarlamaanku u dooday baarlamaankina ku doodayna jawaari la galay anu wararkaan maqlahayaana ay tahay dowladdu ma jeclaysan muushinkii lagu dhaqay g p wolka oo iyadu waxay qabtay annagaa si kale u xalinayna arrintaan iyaan la gaarsiinin heer baarlamaanku ka doodo askaarahaas oo dhan baa runtii si dhex horgaaya u malayn maayo shacbiga soomaaliyeed inay xaqaa'iqa dhabta ay ay ay ka hayaan arrimahaas oo dhan intay dhan tahay waxa iyana dhib kala ah oo hadday caddaato kole way caddaan doontaa taariikhda way ku caddaan doontaa haddii lacag loo adeegsaday mooshinkan in lagu xaliyo oo jawaari uu ku baxo waxaan u malaynayaa yani taariikhdu ma ma ma la jiri doonto qofka qaatay iyo qofka bixiyey waana nacalada iyo kundangarayn mana aha noloshu runtii in hadda qof lacagisiyo laakiin in hanaan loo adeegsado lacag iyo corruption lacag public ah in qof la siiyo public property yani public treasury in qof qaato inkastoo aad moodo hadda dadka soomaalida inaysan la yaabin leeyihiin lacag baa la siiyey taas oo kale fine ay leeyihiin marka hadday taasi jirtana runtii waxay sii qarsan doontaa dadka partnerska ah oo dalkeena hadda loola jira waatan maraykanku hadda yiri mucaawimadii soomaaliya ayaa ka joojinay asagoo kororsi loo adeegsaday inay saldhig u tahay marka waxyaaba badan baa isku gadaamin waa la dacwayey kiitin hadda sida jilaal caari sheegay waana tii laga qoray yacni dibay problemkeedu waa taagan yahay runtii ma aqaan yani doon unbadda sibaynaysa oo hadda la manage gareeyey in loo helo balwinka in laga baxayo yani cricationkii yare yani hadda turbulancegii in laga baxay laakiin waxaan qabaa turbulence badan in inay ku ku ilaalin tahay xanaanka hadda jira una malayn maayo khayfa in laga xareeyo sida aniga aan rumaysanahay center of gravityga problemkan asaga ahaa intaan ogahay marka waa waa geli doonaa wixii kale oo oo gursanaynaa wixii kale aan is oran karo idil
waa gartay aada baan idin salaamayaa waxaan ku talagalay qaybta labaad inuu hogaamiyo madax balse dhinac kale aan u dhigi doonaa haddii ilaaha yidhaahdo cabdi waaxid waxaa dareen baa jira ay leeyihiin qolada imaaraadku lacagta tan ciidamo soomaaliyeed baa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed baa lasiiya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaan leeyahay xoogaa ciidamada ku tababaraan boosaaso iyo xoogaa ciidamada xama ku tababaraan inay wax siiyaan ciidanka dhamasida laftooda xoogaa gasiinta dadkase waxay sheegayaan iyagu lacagta tan meesha la keenay inay aada uga badan tahay wixii hore imaaraadka u keeni jiray soddon iyo sagaal askari baa la soyay baa layidhi siyaasatan shudadahanna shudadaha kale sida dooda ku doodayso calaamad bay lahaayeen balse saddexdaa shudood wax calaamada lahayn lacagtan ku jirtay marka dhinacaana laga eego safaaraduhu xaqma u yeelan karaan inay wadamageliyaan lacag aad u tala badan oo aanay soo marin haba yaraatee qaabka lacagaha loo loo geeyo wadamada soomaaliya bankigeedu waxaan hadii lacagaa lagu soo shubo uu si fiican u shaqeeyo mida kale safaaraddu lacag intaa la eg waan dawladda soomaaliyeed markaa ciddii mas-uulka u airportka uga yimi xaq ma u leedahay inay dalka soomaaliya soo geliyaan iyagoo aan soo mar waddada sharciga ahayd ee lacagta la barin jiray waa su-aal fiican weeye horta haddii sidaas arrintu ay tahay oo equationkaas aan u qaadano yani the whole episodeka jiroo dhan ama yani yani arrintaanu yani waxay ku jirtaa galkaas hadda aad dhagood sheegay haddii aynu saa u qaadano maya oo haa maya oo hade haddii dalku uu hanaan lacageed isgaarsiineed oo banki la aqoonsan yahay oo central banka ah iyo dalalka macaawinaadka sida wirinka iyo routy number iyo lacago la og yahay meesha ay ku dhaahayaan iyo haddii macaamilkaas uu bankigu leeyahay ha inay halkaas markay ahayd lacagta safetygeedana way ku jirtaa dalkan la imaanayana institutionkiisa in lagu xoojiyo oo dhaqaaluhu uu hal meel galana way ku jirtaa maya oo lacagtaasi taas waa noqon kartaa in lagu keenana waxay ku xiran tahay bangiga yani labadaas sector oo aan sheegnay oo meeshii ka maqan oo bangi inaysa jirinin yani la wiregareeyo lakin lacagta wireku waa un waxa telephone ah yani waa wax electroniga leeyahay sagaal milyan ku socotaankao sagaalkaas milyan dowladda soomaaliyeed baa meel kale loogu shubayaa accounts kaloo ay leedahay iyo in lacagtaas ku dhacaysa ay ina gudahan kasii bixinaysaa anigu intaan ogahay marka central bankeena waxaa loo isticmaalaa kayd lacageed baa loo isticmaalaa waxaan u malaynayaa hadda kahor dad expertyaan weydiiyey functionka hadda central bank u ciyaarayo monitary policy inaysa dejin baan u malaynayaa yani waxay ahayd dhaqa- dhaqaalaha runtii anigu ma ahay dhaqaalayahan laakiin inta aan kala socdo yani mediaha ama asxaabta dhaqaalayaanka aan saaxiibka lahay monitory policyga dalka inuu inuu inuu inuu daabacaadeeda iyo inflationka iyo waxa weeye central banki oo hadi dowladaha ajnabiga ah wixii dowladda u yimaada halkaas iska dhacaan laakiin hadda bangiga sida aniga aan maqalsiisanahay waxa weeye waa meel kayd ah oo lacagta la dhigo laakiin meel macaamilaad la leh bunuu kale runtii ma marka taas waxay caajis gelinaysaa nidaamka lacagaha guudka iyo dalka inay saas tahay dhanka kale haddii laga fiiriyana dee dalka turkigu wuxuu ogtiira lacaga cash uu keeni jiray oo dalka yani budgetkiisa yani shan milyan toban milyan whatever it is turkiga asaa keena oo cash baa loo keena umalay maayo safaaradahan kale oo hadda dalka joogana inay nidaamyaha isticmaalaan oo kulley lacagaha boojka loogu soo diray bay keenaan waxaase tan hadda sagaal milyan horta lacag badan ma ahan marka loo fiiriyo yani dowladda dubay laakiin yani zerizalarot mystery waxyaaba la yaab leh oo runtii qofna uusa sharixi karin baa waxaan o dhan cajilaadii jawaari lacagtoo timid prime ministerka oo markii d b o la sharaxayay dad badan baa waxay qabaanba waxaanoo dhanba cover ab inay tahay runtii dalkeena waxaad moodaa informationka aynu ka helaa inform government information ma helo laakiin waxaynu helaa mukhaabaraad information waxeenoo dhanba waxa weeye waa speculative yani dadka yani in loo sameeyo soomaaliya ad moodaa wararka ama dadkan xalimad jooga ha ahaayeen ama dadka wasaraada ahoo dad ama mukhaabaraada ku xiran ama yani dowladda ruuxeeda u dhaqmaysa si active wararkaas mukhaabaraadku ay suuqa geliyaan oo waxyaabaha la yaab kale nin aan saaxiib nahay baa wuxuu qoray maalin dhow article marka dhaqaalaha iyo financiga iyo waxbuu ka hadlay oo luuqad runtii ingiriisoo fiicanna waa ku qoray marka maanta uu soo wacay marka wuxuu yidhi asagoo qoslahay email iisoo diray emailka marka waxaa ku taalay nin gaalaha comment ka bixiyey qoraalkii xir waa qoraal fiican laakiin waxaan la yaabanahay buu yidhi hawiyuhu waxay ka qaylinayaan buu yidhi canshuurta mareexaan iyo ree aw xasan ay kusoo rogeen iyo ka qaylinaya ninka dhaqaalo badan buu ka hadla dhaqaalaha iyo taxiga iyo waxaas oo dhan buu ka hadla marka weliba cowd buu geliyey labadaas qabiilna adigu un hadda wuxuu u dhigay si maaragtay niman dadka laga badan yahay buu yidhi oo baad la qaylinaysaa buu yidhi ka qaylinaya marka runtii waanaya hadda emailka nin ajnabi ah oo jooga xalanaa saas usoo hadlay oo usoo jawaabay ninka yani levelkaas markaad gaartid dad mukhaabaraada marka runtii waxaan caddayn phenomenaha dalkeena ka dha mana anigu mana biciisanayo dadkeena inay inay ama iyagu hadda war kastoo jira run u qaataan ama war kastoo dawladdu tiri run u qaataan xaq bay ugu leeyihiin qofkii hadda isagoo iska taageeraya iyo qofkii dowladnimada iska rajecel iyo
waayo tariya qaar qaybta labaad ee barnaamijka balhadda yarax oo aqoonyahan soomaaliyeed baa idinkula jira balayana la socodsiin doona siyaasiyiinta balhadda laba maadsan cabdiwaaxid garinaqaan agula kula jiraa bal hadda dahabkii xigsa labaad ku soco
dhowad waa mahadsan tahay cabdi waaxid soo dhawow waa mar kale yalax weeye asalaamu calaykum iyo salaamu calaykum salaam bal adoo soo koobaya codkaagana dad kor yar qaadi karto waxaan rabay inaan inaan inaan inaan ku weydiiyo halkee hadda halkan looga soconaya what what the next step maxaa maxaa xigaya halkan aragtida
wallahi horta aragtidayda waxaa xigaya waxay tahay in dhinacyada yani hadda politicaska isku haya iyo dadka soomaaliyeed oo hadda raba inay politicaska galaan oo ama outsiderska hadda ayagu aan playerska rasmiga ahayn welwel ay qabaan baa jira oo ah yani haddii hadda sidaan ay wax ku socdaan yani trajectorygu waxaad moodaa in ay aberhan noqonayaan nimanka hadda dowladda haya ee madaxweynaha iyo iyo khayre oo isku dhinac ah oo doorashada yani inay maankooda iyo maskaxdooda ay ku jirto two thousand twenty-ga taas ruuxeeda dadka kale oo raba formationka siyaasadeed inay si u qaabeeyaan ayaguna imaatinka doorashada soo socota ayana waa inay miisaanka yani wax saaraan waxayna noqon doontaa dagaal yani siyaasadeeda weyn hadda magacaabidan dambe inay oo guddoomiyaha baarlamaanka ah in- inay keento kaamkii marka hadda dowladda la jiro jawaare personally diidanaa ayaga splitting ku dhici doonaa maxaa yeelay dadkii hadda un jawaare la jiray number kastaba ha ahaadeene i believe they will maintain their their their core yani sidoodaas ay ku jiri doonaan meesha marka ninkii central conflictiga ahaa hadduu meesha ka baxo oo uu baxo jawaare culaysku wuxuu ku dhici doonaa hadda jaanibkan kale oo madaxweynaha dowladda dadkii la jiro baarlamentariga ahaa ayagu ilaa saar ilaa aan saar- halkaas ugu joojiye muxuu yahay culayska ku imaanaya iyaga ee, tusaale ahaan iyagu waxay sheegeen madaxweynuhu hadda galabta markuu ha- maanta markuu hadlayay wuxuu yidhi waxaan rabnaa baarlamaanka ka uga fadhinaa xukuumaddu shuruucday usoo soo gudbisay ee shaqa lagu qaban lahaa inay inay dhaqaajiyaan oo ansixiyaan Een, taasna waxaynu ognahay inay ahayd waxyaabaha central maaragtay focal pointiga ugu badan ee khilaafku ka taagna marka culayska xukuumadda ku imaanaya muxuu yahay ee, aan ahayn shaqadooda inay qabsadaan oo ay baarlamaan la shaqeeya helaan oo een, een, een, hawshii wadaa shuruucdii ay usoo gudbiyeen ka dooda waxay soo celinayaan soo celiya wixii kalena meel mariya
horta eh, horta yani aniga as a- as a- as a- as a- yani fiilkan ku jiro horta aniga waxaa ila xoog badan baarlamaanka oo cred- credibility-ga iri dowladdu waa laba nin baa runtii dadka kale waa dad u shaqeeya ayaga yani two individual oo yani brainkii central of nervigii ah inta kalena supported ay u yihiin weeye factoriskii wasaraa'doodana ay ama ay ku dimood galayn lahayn ama sharciga u ogolaaday ama horta more trusted waxaan ku ahay baarlamaanka maxaa yeelay numberkaas laba boqol iyo toddobaatanku asagaad moodaa consens il meeshii rakudooda wax kasoo baxan kuwaalatigooda ugu tahay mise sokaan ognahay baarlamaanka kuwaalatigooda iyo shaqadooda aynu ognahay macnaheed innagaa maxaa maxaa kalsoonida badan ku siiyey tusaalahan innagaa keensa innagaa keensanay waxa weeye haddaad saas tiraahdid waxa weeye the whole episode oo waxaad ka qaadaysaa dharka waxa weeye shacbiga soomaaliyeed baad ka qaadaysaa marka waxaan qabaa miradu duubsadoodaa lagu qabaa dad fiican waa ku jiraan dad sinistral yani yani eh, yani eh, left side ama dad si kale u fikiraya way ku jiri karaan laakiin isku duuduubkiisu wuxuu masalaa waxbuu masalaa anigu belse waxaan qabaa yacni doodaha hadda taaganu waa doode gudigooda halka ah very helpful waa dhici kartaa dowladda in loo sahlo wax kasta dowladaha adduunka waa la xakameeyaa adduunka meela jiraa dowladda hawshaa socda dowladda hadday soo saarto qofkii qof cashuur naf kale waa jilaynaa hadday soo saarto hadday soo saarto looma baahna mataqaana doorasho in la galo baarlamaanka yani yani arrintu intaas waa ka culus tahay marka baarlamaankan anigu horta more trust kaga ah dowladda taas dowladda ha loo ogolaado wax kastoo ay tiraahdo iyada ruuxeeda u baahan faahfaahin yani maxaa dowladdu rabtaa maxaa dowladdu day cabdi waxay cabdi waxay adoo mahadsan intaan la gaarinba dowladda ha loo ogolaado wax kastoo ay rabto baarlamaanka shaqadiisu maxay tahay soo inuu shuruuc baasiya maaha law making body somaa legislation soo inay sharci baasgareeyaan ma aha haddii a- e- Ah.
iyo iyo iyo kaalinta labaad oo ah inay xukuumadda la xisaabtamaan iyo wasaaradaheeda ah ah marka shaqadii primariga ahaa ee looga baahnaaba ma samaynayaan baarlamaanka saad og tahay afar bilood buu xidhnaa maalin walba furaha l- ya- inta laskaga rogtaa laskaga tegaya sidii marka intaaban la gaadhin trust iyo kalsooni la gaadhin xaggee trust iyo kalsoonidaasi ka imaanaysaa haddii shaqadii koowaad ee loo igmadaba aysan qabanayn
fiiri haddii dowladda eh, loo adeegsado fiiri dowlad xukuumaddu eh, waa artadayda wuxuu yihi laba boqol iyo intaasi milyan baa lasoo bisha xukuumaddu kamid yahay maamulkeeda xukuumadda prime ministerka iyo xukuumadda iskale dowladdu baarlamaanka marka loo keeno budgetka u horeeyo oo hal mar ah sanadkii hal maalin oo ay kasoo doodaan yaa ugu dambaysa Eh, madaxyada lacagtaas iyo sida loo kala isticmaalayo iyo lacagtaas sida loo yani loogu isticmaalayo dowladda agtaas ku leh sida dowladda roolkeeda dowladda hadday culays ku saarto horta waa culays yani weyn wey dowladda culayskeedu eh, waa ka khayr dheer tahay waa ka kharash badan tahay waa waa waxay rabto way ka marsiin kartaa baarlamaanka horta baarlamaanka waxaa dul saaran dowlad aan rabin shuruuc inay raacdo firi example yar baan kuu sheegaya xasan sheikh buu ahaa meel walbana runtii waan ka sheegaa ninkii yidhi aniga sharci ima xiro waad ogeeyeen waa madaxweynaha madaxweynihii ka horreeyey hadda xasan ma jooga hadda maya qoladani ma maya maya annaga waxaan ka hadlaynaa mentalitiga meesha taallaan ka hadlaynaa waxa weeye so horta isma bedelin waxaa mentalitygaas isma bedelin hadda with all due respect so
ah, firi mentalitigu mentalitigu is relative yani sidaad u arkaysa aniga as يعني خير لك يعني زبوز لما كو شيء نم كو عام بحي كربت انه يهي او يو ان مونيتر لو سو قري او لو سو قري شباب انه في ذل يهي او لو سو قري يعني كان سمو الكمبين وان نايت يسمي والصومالي في الصوت سيجادة إن الغبة والله صاني في ليك السلسلة جرينية برايم مينستر إن لقبه يعني how you define يعني how you define أدوه مركي أنا تراهيد dowladdu adugu ma umuul baa tahay yani dhawaansho okida xasan sheikh baynu ku haysanay the same episodekii baa yimid the same yani center maalinkii khayra la magacaabay dowladana way muuqatay in inay weecatay ama yani gacmo dhaadheer hala taago oo mataqaana ereyo waaweyn oo vocabulary oo adjective oo fara badan hala isticmaalo waa samaynaynaa waa qabanayna laakiin nuxurku nuxurku wuxuu ahaa qof ka filaayay khayr ma jirin markii la magacaabay khayrka ma ahan adosak nin xun inuu yahay anigu mana aqaan M- laakiin wixii ku gadaanaaba aniga historygi ah yiri hadda ka hor baa nin wuxuu yidhi eh, yani runtii nin baa wuxuu yidhi maxamed siyaad baan waxaan kala hadlay ciro markuu inqilaabka dhigaayo baa ayuu yidhi ciro nin fiican weye nin fiican weye nin fiican weye maxaa gacaanku u dhibayaa laga rabaa halkan ima sheegin buu yidhi marka waxa informationku ay cirana ninkaa saaxiib bay ahaayeen wasiiradu ku jira aniga two thousand fourkeeda iigu sheegay nairobi qodagu intuu istaagay buu yidhi aniga baroobo igu filan waa haystaa buu yidhi say anigu hadda ma hadlayo waa intuusa inqilaabka dhigay nine months kahor حنا على الشيخ ويرتسل عليه بروفك ويسمع عليه بروفك وفلان واحد لكن ايه وصع صاحب ما ي- إيه أنا بروفك وفلان واحد جود أنا جود كربت العلاج شو واحد واحد في القفك shan kala saaraysaa qofka iyo waxa uu dhimay adigu kala saaraya lahayd kaas qofka adigu waxaa dhigtay iyo histrigaadii kala saar haddeer sida loo maamulay sharcigan marka cabdi cabdi waaxid cabdi waaxid ay dhow waqtigaan ugu yar ma waxaynu base kaga dhigaynaa xasan cali khayre in uu saad og tahay riboortkii un monitoring groupka ahaa qolyaha abduubka inuu gacanta la leeyahay oo ku salaysnay markuu joogay norwegian refugee councilka oo uu sii daayey oo macnihii wadahadal la galay ay sii daayeen waa sii la shaqayn weyday oo lawyerkii jiris brugreyo de wadanka maraykanku uba yiminoo viisa lama siiyan musa yimaadeen haddii ay marka taasi way iska dhamaatay yes shady deals waa jireen oo somo somo oil laakiin wax cad miyaa la hayaa oo ama monitoringki group soo gudbiyo la brugreeyey ama inagu hayno fiiri fiiri caddaynta caddaynta asagaa laga rabaa inuusan fiiri caddayntu broobadu broobada asagaa laga rabaa inuu caddeeyo inuusan jirin some oil is- is fiiri horta nothing wrong dalkan qofku qofku raba waa difaaci karaa laakiin meeshaas haddii khayr yaalla dalkaas saas ma ahaadeen aniga midaan qabaa waxay tahay fiiri quruxdu isma qariso lacagtuna isma qariso maamul wanaagsanna isma qariyo dadka soomaaliyeed inay dad fiican yihiinna waxaa muujiyey markii maxamed cabdulaahi samaajo magaalada hargeysa magaalada barco jigjida gaari meel walba masri looga mudaharaaday anigu runtii ma filaynin qof ahaan so many factors ma filaynin inuu inuu ku guuleysanayo waanan qabaa nin fiican inuu yahay maxamed cabdulaahi samaajo do I have political line with him no do I like it يعني thinkingkiisa iyo the way problem solviisa no khatarna maaha inaan israacno laakiin dadka soomaaliya benefit of the doubt bay siiyaan benefit of the doubtka ay sameeyeen day watu wuxuu ku dhacay darinkan buu ku dhacay maxamed ca- maxamed eh, yani xasan cali khayre anigu ma proof garaynayo asagaa laga rabaa some oil wuxuu ku jiraa website-keeda waxbaa laga qoray soomaali waa ka hadashay reportiskii waa la qoray haddeer waxaan ognahay attitude-ka governance-ga uu ku wadaaho i- i- is not style qof western ka yimid styleka waxa ugu wada cada xalkaasa very abusive language baa ka muuqda very angry baa ka muuqata waxaa ka muuqata yani very aggressiveness waa qabanaynaa waa xiraynaa yani how long waxaas language-kaas ay socon karaan Wa- waayo wataan dal- aynu ka gud cabdi cabdi waxayd aynu ka gudubno ama mahadsan bal hadda khayre iyo iyo iyo shaksiyadii aynu u gudubno een, arrimo aad adiguna aad aad ex- hawsheeda le- aqoonteeda leedahay oo arrimihi sharci waxaad ogtahay xasan sheekh maxamuud inay kaga dhamaatay afar sano isaga oo aan dhisin iyo baarlamaankaniba iyo kii hore toona baarlamaankii hore uu jawaari madaxda ka ah maxkamadii dastuuriga inta aad og tahay maadaama aad rilo ribo een, aad- hawshan aad aad xiriir dowlo leedahay oo- ood een, sharci yaqaan tahay maxay tahay sababta dowladani sanad iyo bar bay sii maraysaay maxkamadii dastuuriga loo dhisi lahay ba baarlamaankaa hor taagan mise xukuumadaaban rabiinba inay sidii tii xasan ay maxkamad dastuuri ahaa baawarkeeda jeegareesa la dhiso horta baarlamaanka dee waa baarlamaanku dastuurkan hadda qadiyada ah oo taagan waa ku taallaa in maxkamada dastuuriya la dhiso marka shaqo dambe uga dhiban male executionkii qodobkaasaa maqan executive waxaa bay noqdeen xukuumadda iskale maxay xukuumadda u diidantaha kuwii horena u diidanaayeen cabsi bay ka qabaan sharci la-aan dalkeena ma hayso fiiri waxaan rabaa inaynu garano dalkan dal hadda sharcigiisa la abuurayo ma ahan dalkan ilaa lixdankii shuruur ilaa fifty ninekii ilaa fifty sixkii shuruur baa jirtay ha naga lunto laakiin safaaradaha iyo laybrariyaasha adduunka waa la yeeli ma muuqatin xaa cabdullaahi farmaajona ma- maxkamad inuu samaynayo xasan khayrana mu eh, waxaan leeyahay ninka layidhi xasan sharifna kama muuqan sharifkina kama muuqan maxaa yeelay yani ah, waxaa cabdullaahi farmaajo iyo khayre eh, haddii maskaxdooda aysan ku jirin is a question marka yani democracyga iyo nidaamka ay rabeen inay hirgeliyaan legasiga ugu weyn hadda maxaa cabdullahi yeelan kara waxa weeye maxkamadaas inuu sareeyo awooddeedana u taayo
aan Ma dhinac muuqato.
kale aan dhinac kale uga gudubno een, xukuumaddan waxay sheegtay inay ciidamo dhisayso een, waxyaabihii ugu weynaa ee madaxweynuhu wasaaradda gaashaandhiguu degay dhowr markuu tuuso xidhay een, saad la socotana weerarkii argagixisay ee ugu weynaa ee afrika oo dhan ka dhacay soomaaliya ma aha intii xukuumaddina jirtay buu iyuu dhacay maxaa hor taagan bay kula tahay adiga aragtidaada oo ciidamo loo sameynaya ma dowlad goboleedyadaa diidan ma kalsooni la-aanta shacabka soomaaliyed ka dhexaysa sabab u ah ma xukuumaddana hawsheedi gatay iyo kartilaan xukuumaddaaba sabab
yiri wax walba horta siyaasadu waa in la helaa ciidamadan askari iyo toban askari in laisu keeno waa weyn. yani waa mid horta waa source of income dadka soomaaliya u yahay haddii ciidan la qoro waxa weeye soul marka soldier lagu leeyahay horta waa soul bay ka tahay yani wax la gatay waaye yani qof xoogiisii iyo dhiiggiisii la gatay waaye laba boqol ama boqol dolar haddii la siiyo qofka soomaaliya income bay u tahay marka horta ma dhib badna in ciidan laisu keeno laakiin marka hore waxaa ka horeysa ciidanka in laisla gartaa ka horeysa ciidanka dadkan ku fangaraynayaa ruuxihiisu ruuxoodu waa question waaye inagu mandiqada maxaynu ka qabnaa mandiqadii taagneed oo ciidamada aan u dhisanay hadda ka horna waa ka hadalay Eh, soomaaliya maxay ka qabtaa formationkan geeska africa maxay ka qabtaa ciidanku yuu hadda la diriraya yaa ha- yuu hadda la diriraya al-shabaab ishugiisu ciidan meel fadhiya maaha waa waa jaanib siyaasi ah waa jaanib philosophy ah oo dadkaagii ay qaateen bar ka midi ay qabaan in islamic rule lagu xukumo dalkan intaa wuxuu igu yiri umar madaad inta anagoo la fadhina madaxweynaha madaxweyne wuxuu yiri noo duceeyo ma ahayashaan oo sa- islaamka iyo shabaabka iyo kondom garaysaan wiroon gariisiyo dowlad islaam inay jirto marka culammada soomaaliyeed marka umood hadda jirta weye. yani umulqura iyo meelahan iyo sacuudi wax ku barbartay dowladnimada yani is a religious question in dowladdan la taageero shabaabna la condom gareeyo waa waa wax waa wa- waa su-aal furan waaye waa waa su-aal dadka soomaaliyeed aysan weli ka jawaabin marka ciidan yaa loo sameeya ciidan adiga yaa ayaa u samaynaysaa hadda soomaaliya hadii la yidhaha la sameeyo
Een,
gaalkacya ciidan uma baahna kootaasa ciidan uma baahna militariga adigu aad taqaano that's not the problem dalkeena xalkiisu waa xal siyaasadeed in la helo waayo dadka soomaaliyeedna loo sheego tadbiiqa dowladnimo ay rabaan in in loo sheego si public lahna looga doodo marka waxaad leedahay ciidamo looma baahnaba ciidamo military oo ku naqaane national army kuwana maya maya ma oranayo ciidan waa loo baahan yahay laakiin ciidanka waagaynu dhisanay innaga dhexdeena isumaanaa dhisan fiiri maxamed siyaad iyo daa-uud iyo cali samantar iyo cabdullaahi yuusuf marka la samaynayay looma samaynin yani ummadda soomaaliyeed in in lagu laayo ama qof dawladda diidan oo mataqaanaa mucaaradka waa anigu islaam movement baan qabaa looma samaysan waxaa loo samaysay saudi dadkaasi ma laha fikir baan qabaa wuu dagaalamaya wuu hubaysanya wuu qarxinaya wuu ku dilaya maya waxa Soo cadowga.
waaye firi it is is your own problem waxa weeye is own waa dagaal aan winnable ah dagaalkan qof ku guuleysan kara male oo marka ma waxaad adduunka leedahay dhan ba- halala hadla miyaa military ahaan looma hadli kare dooradaas baa lala gala meel wa why not ha lala hadlo ha loo abuuray environment conducive u ah oo dadkan dadkeena ka mid ah oo wax diidan waxay di- iyo dialogan ummadda soomaaliya waa firi dowlad timid oo tiri maxaa inaga khaldan maxaa dhallinyaradeena ku wada waxaan weliga adigu ma maqasho dad hala laaye hala soo xiro iyo hala toogtay mid baa halkan qarxiy in la yidhaha maane the root causeska waxaan in la ogaado oo dadkeenu national debate laga galaayo weligeed ma dhicin waay way fiican tahay aynu ka wareegno koonfurta aynu waqooyiga tagno waxaad og tahay dalka inuu kala go-an yahay Ee, gobollada waqooyi ama waxaa loogu yeero somaliland inay dowlad cilaaniyeen muddaba dawaa jirtay ilaa sagaashan iyo kowdii laga soo bilaabo Een, dowladdani waxay sheegtay inay wadahadal la gelay doorashadii hargeysa laga qabtay oo muuse bixe dhawaan kusoo baxay sanadkii dhammaaday daneeqadiskiina way u hambaliyeen ma qabtaa sidaadaba somaliland in lala hadlo iyadoo koonfurtu ay sidan u kala daadsan tahay oo xamar ayna nabad ahayn ma ma aaminsan tahay inay habboon tahay dowladdan inay somaliland ay wadahadal la furto haddiise aada aaminsan tahay sidee loola hadlay ma dadka waqooyi degan oo dhan ee dadka ingiriiska hoos imaan jiray baa lala hadli mise muuse bixi baa lala hadli yaa lala hadlay horta aniga waxaan rabaa inaan cadeeyo aniga horta wax weyn ilama aan formationka dalkeena la isbedelo oo dadkan hadda central ba yani dowladuhu way maraan waxa la yidhaha mutations baa ku dhaca governanceka yani salku ha noolaada laakiin hadba weji buu yeesha dowladnimaduna waa saas dalalkan westernkeena ku aragnay boqortooyaa jirtay feudal baa jiray democracy baa jiray yani dowladuhu markastaba sheekoodu waa bedelmaa every twenty years baa la yidhaahaa shay bay qaataan marka horta proceskaas inaan ku jiro inagu soomaali haddaan nahay waa inu aqbalo gaar ahaan dadka ingiliiska ah waa inaynu aqbalaa arrinta somaliland iri anigu ma qabo dowladda soomaaliyeed xasana daacad kama aan kuwaanna daacad kama ah waana dhibta ugu weyn oo dadka dalkeena haysata sababta ayna daacad ugahayn maxay tahay fiiri fiiri fiiri wax fiiri fiiri waxaysa wa ahayn dadka ilaa haddeertaan aqbalila in dalkeenu yahay federal oo ama puntland ha haato ay puntland shaki ka qabto in xamar ay duwin doonto dowladnimada yani xanaanka galmudug ay ka qabto kismaayo ay ka qabto jubba wayna dhacdo temptations ay isku dayeenna waa de ma iyaga ka mas-uula sakiga ay goboladu qabaan ma iyaga ka mas-uul fiiri fiiri fiiri maya wayba isku dayeen waa dhacday galmudug bay kamid ahay waxaa kamid ahay lacagaha laga xiranayaa kamid ahay dowladaha dowlad goboleedyada waxaa kamid ahay cusuble in la ataagareeyaa kamid ahay meesha laga saaray waxaasoo dhan waxay tusinaysaa maalinka madaxweynaha iyo dadka hadda hanaankan ku jira inaysan aaminsanayn federalism qof aan federalism aaminsanayna somaliland ma sii aamina somaliland baa kasii fog oo hadda waxa ay sheeganaysaa shaqan ka weyn tahay marka yani marka aad usoo noqonay in lala hadlayo in kale ma aaminsan tahay ma kula habboon tahay inay xilli is a political rhetoric yani waa la hadlaynaa hadday la hadlayaanna waxa weeye the time consuming laakiin ma qabo wasniga culayska intuu dhan yahay somaliland siday wax u qabto culayskeeda iyo meeshay taagan tahay iyo historyga ay soo martay in xamar nimanka fadhiya ay fahamsan yihiin anugu ma qabo waxaan kaloo qabaa dadka somaliland sheegto waktigii isticmaalka yani dhulbahante warsangeli yani samaroon iyo dadka kaloo ku dhex nool anigu waxaan qabaa southka inay la xisaabtamaan inay mudan tahay oo governancegu iri governancegu ma aha wax laysa siiyo waxaad adigu leedahay yani soomaaliya soomaaliya xoog bay yeelan kartaa iyadoo federal ah soomaaliya xoog bay yeelan kartaa iyadoo hadda shuruucii dib intii loo wada kalmayo la yidhaaha okay one nation baynu dhahan laakiin hab habqaybti dalkan maraykankaa muujiyey isagoo ma federal waqooyi ma waqooyi iyo koonfurha loo wada hadlaa leedahay wax loo qabsado
fiiri adi- a- aniga waxaan qabaa xalku xal ka duwan ka jacirgi jiray waa inuu yimaadaa yacni waa in fikrad lagu kala qanci karaa waa in saasku yimaadaa fiiri dadka laga rabo ofar inay bixiyaan waa saaska
oo tusaalahaan maxay u fikiran karaan tusaalahaan what you have in mind inay u fikirayaan fiiri fiiri taas hadda yacni doodeedu hadee aniga keliya iguma koobno dad soomaaliyeed oo liidka ah oo labada may dhinac adiga dee ideas ka qabtaa waxaa jira waa inay offer bixiyaan marka ma- tusaale ahaan maxay offer karaan ma caasimaday dhilahan xagga ha loo wareejiyo ma madaxweynaha hala
Fiiri, fiiri, maxay offer karin lahay tusaale horta structural design baa laga hadlahayaa umalaynaya aniga hadda somaliland inay madaxweyne la structural design waxaa kooda federation ama confederation mid wal in la qaado fiiri waxa weeye legal legal entity oo muujinayo xukunku inuu sal ballaaran yeesho sal ballaaran oo centralizerkan dhexroorka ah oo eh, yani zero sum game ninkii meeshaas tagaa uu wuxuu dhan qaadanayo i don't think soomaaliya inay system garayn karto waana midkii inay jibiyey waayo iri every twenty years dad baa qabaha dadka shuruucda bartay ee dalkaana way ku dhisan tahay every twenty years Sooma- dadku dadku inuu hadda trajectorigiisa bedelo shuruucdiisa inuu bedelo maxaa yeelay twenty years waa generationaa imaanayo qof dhintay dad baa waxay ku leeyihiin lixdankii bay nuumeen war dadkii lixdankii dhinte adan cabdi iyo ibna ibrahim ciyaal iyo cali garaanday sarki wax halayeen tage
laakiin maxaad adigu soo jeedin lahayd ilaa hadda waxaadan inoo sheegin police solutionka suggestionkaagu muxuu yahay maya maya maya ma maya ma kahor dhacayo fiil maya ma kahor dhacayo fiil ma kahor dhacayo there is there is there is in horta labada dhinac horta is arkaan anigu I'm not in a position hadda inaan la negotiate gareeyo somaliland laakiin haddii markii aan joogo wuxun baan oran lahaa anigu sida hadda ay isu saaran tahay ma ma ma yeeleen kumana socdeen marka kulamada kuman hadda in lala hadlo hadda wadahadalkaas inuusan macnaa ma any any time waa kuman any time problemkan xalkiisa qayb bay ka noqon karaan problemka soo koonfurta haysta xal bay ka noqon karaan haddii si dabca oo genuine ah dadkan koonfurta jooga oo yani hadda madaxda ka ah ay u fahmaan formationka dalkeena inuu wakti ka duwan waktiga hore galay hadaad cabdi waxay haddaad leedahay kuwii hore ay daacad kama hayn kuwanina daacad kama aha yaan sugaynaa markayna daacad ka noqdaan koonfurta ka imaanay waxa weeye fiil inaysan daacad lahayn waxa weeye this is a national debate laga galay ahay fiil nation dhan baa wuxuu yidhi anigu waan baxay fiil ishuugan ishuu farmaajo keliya ma ahan qof wax qol intuu gala yidhaaho yani muxuu dhiiqi karaan ha cabdullaahi farmaajo we know him xana cabdu cabdullaahi farmaajo dalkiibu advances maya maya maya maya asagoo maya maya maya maya isagoo caaydiyadaa santa u eeg qof ahaan qofku qofku intuu dhiib uu dhiiqi karaa laakiin waxaa laga qof rabay lagama hadlayo dawlad baa laga hadlaya dawlad buu matala maxaa cabdullahi madaxweyne ka yahay qasab ma isaga lagama hadlayo hadda isaga ma qiimeynayo fiiri fiiri fiiri fiiri fiiri yani dooda adiga waxaa la rabaa inaynu ka dhigno dooda ah Eh, yani anigu waa u golobbadsan lahaa baan ku yidhi waxaan ugu golobgabadsan lahaa iliidka soomaaliyeed baan ishugan ban u bandhigi lahaa waxa weeye soomaaliya culumay leedahay soomaaliya ugaasay leedahay soomaaliya waxa weeye adigana maamul baa lagu yidhi formationkeeda iyo isticmaal in lala dira dadka soomaaliyeed bay u taalla nation dhan baa wuxuu yidhi waa baxaya ama dagaal ma nation ma nation baa yidhi mise qabiil baa yidhi ila waxaad ku soconcantay nation baa yidhi isid musabixiyo tiimkiisu ma nation baa mise waa qabiil see u aragtaa taa
Hmm. Eh, waxa weeye nation feel ya
hala hadl iska ka soco qofkaas waa qof qofkaas iska dhaafo haye Ne- nation ne- ne- nation horta nation ayagu way sheegteen hadda inay yihiin haddii saas loo eego laakiin in terms of southka waxay u yihiin qabaa'ilo soomaaliyeed oo ku doodaya historical events dhacay wax dhacay oo taariikhi oo taariikhda soomaaliya yani yani meel la joogsada ahayd oo isticmaal yimid oo xuduud samaysay iyagu saasay ku doodayaan union act southna waxay ku doodayaan union act kaba soo qaad union act inay ogolaadeen ayagu laakiin waxay ku dhaheen unionkii waa eednay waxaan rabnaa wixii hore wax ka bedel iyo qaad ka bedelan adaa lagaa rabaa marka xal inaad keento ama xoog ku xali ama legal ku xali laakiin istaagnaantan kala taag kala taagnaantahay qofna dano uma ahan dalkana dano uma ahan southkana dano uma ahan waaye yalaxoxu qaybta labaad ee barnaamijka ayaan muxuu ahay u gudbin lahaa haddii ilaahay qaybta inkala ku jeedin doonaa maadaama